doorashada horta ilaa hadda sidii uun qorshuhu ahaa intooda badan ayay wax u socdaan waa jiraan weli stadiyo xilligii loogu talagalay kadib dhacay sida hirshabelle iyo kuraastii aqalka sare ee somaliland laakiin intoodii badnayd hadda intay wax ka dhaceen qorshayaashu sidii loogu talagalay iyo habraacyadii iyo siyaabihii heshiisku ahaa unba asal u ahaa ilaa hadda inta soo baxdayna kuwaas unbay mareen rajadooduna ma xuma inta kale in dhaqso loo gaadho iyagana ilaa iyo hadda ma jiro tartan cadaalad ah oo loo galay aqalka sare xubnaha kusoo baxayna dabcan magacaabis ayay ku yimaadeen marka haddii aad tihiin guddigii doorashada ma waxaad markhaati ka noqonaysaan ama aada xalaalaynaysaan xulasho magacaabis ah iyadoo muwaadiniintii laga qaaday xuquuqdoodii dastuuriga ahayd ee siinaysay inay u tartami karaan kuraasta aqalka sare horta waa su-aal aada u qiimo badan su-aashan dad badanna ay isweydiinayaan oo soomaaliyeed hanaanka heshiiska doorashadan ayaa wuxuu dhigayay horta nidaamka wax u dhaceen marka laga soo tago seventeen september ayaa ahaa wixii lagu heshiiyey in aqalka sare ay xuquuq ahaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu ay iyagu leeyihiin mas-uuliyadiisa soo magacaabin marka heshiiskii doorashada dadban lagu magacaabayay ayaa asalkiisuba wuxuu ahaa nidaamkan hadda wax u dhacayaan ee ay dadku la yaaban yihiin marka waan dareemaya dadka soomaalidu inay inta badan isweydiinayaan meesha haddaan lagu tartamayn maxaa doorasho loogu magacaabay waa run waana wax u baahan in la isweydiiyo laakiin haddii ay tahay wixii lagu heshiiyey sidaas guddiyadu wixii lagu heshiiyey oo ay habraacyo ku saleeyeen ayay fulinayaan in habkaas ay wax u fulaan marka heshiiskaasina wuxuu dhigayay in kuraasta aqalka sare madaxweynaha maamul goboleedku uu ugu yaraan laba qof iyo wax ka badan uu isagu usoo magacaabo dadka u tartamaya marka isagaa go-aanka leh isagay tahay cidda uu markaa u arko inay tahay inuu usoo magacaabo yacni ma jirto cid kale oo xuquuq loo siiyey inay ama kala hadlaan ama ay tala ku yeeshaan marka horta meeshay wax ka waxaysan yihiin waa halkaas waa asalkii hore isweydiinta waxa keenayaana waa taas marka annaga ka gudi ahaan marka doorkeennu waa aad buu u kooban yahay aqalka sare marka la fiiriyo waayo aqalka sare markii la yidhi madaxweynuhu isagaa soo magacaabaya xubnaha labada ah ee u tartamaya waxa qabanayaana waa isla baarlamaankii maamul goboleedka marka guddiyada labada heer iyagu farsamo yaroo aada u kooban oo ah korjoogtayn iyo inay marka dambe u natiijada kala wareegaan wax saasa bay ku leeyihiin door kale kuma laha madaxda maamul goboleedyada waxay sameeyeen magacaabis laakiin ay ugu magacdareen doorasho adigana waxaad sheegtay kaalintiina inay tahay korjoogteen iyo inaad natiijada kala wareegtaan marka waxaas inay meesha ka dhacayaan oo sidaas ay wax u dhacayaan maxaad dadka ugu caddayn weydeen haddii aad tihiin guddigii doorashada annagu habraacyana waan soo daynay lagu qeexayo sida ay u dhacayso doorashada aqalka sare oo habreecyadaas ayaa wax walba kusa ku caddaayeen miidiyaha iyo warbaahintuna ay aada u baahinayeen intaysan bilaaban doorashadu doodo iyo waraysiyo badan oo hore oo warbaahinta laftigeeda guddiga ay la yeesheenna arrintaa mar walba waa ku caddaynaynay inay arrintu ay tahay mid saas u dhacaysa waxaan aragnay sida lagu soo xulay xubnaha aqalka sare ilaa iyo hadda muwaadiniin badan oo xaq u lahayd inay tartamaanna waa loo diiday xuquuqdoodii dastuuriga ahayd marka maxaa laga filan karaa doorashada aqalka hoose idinkase ka guddi doorasho ahaan kaalintiina doorashada aqalka hoose maxay noqonaysaa horta aqalka golaha shacab waa ka duwan yahay hanaan ahaan aqalka sare aqalka sare basaan kuu sheegay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo iyo golayaashooda baarlamaanka ayaa awoodahooda iska leh laakiin laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta xubnood ee golaha shacabku waxaa iska leh qabaa'ilka waxa soo dooranaya ergo ergooyin boqol iyo kow ah ee dadka codbixinta u samaynaya murashaxiinta ergooyinkana waxaa soo xulaya xubno qabaa'ilka ka yimi oo caaqiliin qabaa'ilka iyo ururo bulsharayda oo xubno ah isugu jira marka inta badan doorashada horta rasmiga ah ee tartankeeda uu kulul yahay ee la dhihi karo waa doorasho rasmiya waa doorashada golaha shacabka so marka marka horeba hanaankooda kala duwan waxaa marka laga filan karayaa awoodihii guddiyadu inay halkaa ku wada cad yihiin oo aysan dhici doonin in aysan jirin de musharax la gacan bidixeeyey oo laga reebo tartanka qabaa'ilka wax loo qaybsaday reerka kursigaas iskale intii qofee ka tartami kartaaba ay u furan tahay oo aan aan cidna si gaara loo reebi karin inaysan jirin mas-uuliyad weyn ama yacni wax gaara oo awoodaho dee madaxdii maamulada gaar u siinaya inay ciday rabaanna iyagu keeni karaan ciday rabaanna ay ka saari karaan marka horta doorashadu inta badan waxay ku jihaysan tahay midda golaha shacabka maxaad u sheegaysaa dadka shakiga gelinaya ee dhexdhexaadnimadiina iyo sidoo kale in doorashada aqalka hoose aada u qaban doontaan si cadaalada horta ummadda soomaaliyed waxaan u sheegayaa doorashadani marka horeba waa doorasho dadban baa la yidhi qaababkii ay madashii wadatashiga qaranku ay wax ku soo heshiiyeen baa lagu waday wayna kala duwan tahay oo labada gole konton iyo afarta xubnood ee aqalka sare qaraar gaara ayay lahaayeen saan horeyba usoo sheegay laakiin laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta golaha shacabku waa doorasho furan oo keliya qofka tartamaya waxaa laga rabayaa dhowr shuruudood oo ah inuu ka mid yahay reerka kursiga iskale maadaama waxa wax lagu qaybsanayaa ay tahay afar dhibic shan shuruudaha kale ee uu buuxinayo waa shuruudaha kale ee ku qoraa rasmiyan waxyaabaha qofka muwaadinka ah ee doonaya inuu tartamo laga rabi doono oo iyana ku wada cad habraaca golaha shacabka loogu talagalay kaasoo guddiga hirgelinta uu dhowaanba ama maalmahan soo socdaba uu si rasmiya u shaacin doono goormay bilaabanaysaa ee doorashada xildhibaanada ee golaha shacabka horta saad og tahayba xilligii jadwalka doorashada waa lagu dhex jira laba maamul baa weli doorashadii aqalka sare aysan weli kasoo bilaaban laakiin maalmahan soo socda waxaan rajaynaynaa in howlgallada khuseeya doorashada golaha shacabka ay ay bilaamato waxaan dhibaadaho hadda weyni ma hortaagna